waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali muxsin waxaad joogtaa eriyada laga codaynayo iyadoo la gaadhay wakhtigii la codaynayey taariikhdiina ay dhexda loogu jiraba wakhtigii codaynta magaalada sarif baad hadda joogtaa weli ma codaysay jawigiisu see weeye ha waan codeeyey maxamedow si fiican baan u codeeyey saaka xilli hore yaan tagnay goobtii doorashada aan ka codeynaynay marka faylku waa fiicnaa si fiican baan u codaynay waan codeeyey anigu doorashaduna iyo codbixintuna si fiican oo habsami leh ayay u socotaa ilaa iyo hadda jawiga guud iyo nabadgelyada goobaha doorashadana waa fiican yihiin aada bay u wanaagsan yihiin doorashadu hadda goormay bilaabatay goormayna saacad ahaan sida jadwalka ku qoran ay dhammaanaysaa
doorashada waxaa loogu talagalay inay bilaabato lixda subaxnimo dhammaan wadanka oo dhan inay ka bilaabato lixda subaxnimo markuu waagu baryo aroortii ilaa iyo labiiyo tobanka makribnimo marka labiiyo tobanka saac baa loogu talagalay doorashadu inay wadanka ka socoto ay dhacdo
dadka eriyada jooga wakhtiyadan oo kale si gaara markay soo dhowaato ama maalinka lafteeda ama maalinka ka horreysa xiisaduhu way iska sii bataan xamaasaddaa badata wax kastooo xataa la istaajiyey howlaha kambaynkii iyo ololihii laakiin xiisadahu waa iska badan yihiin bal wax dhacdaa iyo xagga nabadda sidee xaaladdu ay u socotaa ilaa aminkan
xaaladda ammaanka iyo xasiloonida si guud way way degan tahay ilaa iyo hadda si si guud way fiican tahay aada bay u fiican tahay nidaamka doorashaduna aada buu u wanaagsan yahay iyo qaabkay ku socoto hase yeeshee waxaa jirta dhacdo xalay fiidkii ka dhacday maqribkii magaalada diif ka dhacday halkaasoo la sheegay inay laba nin oo oo dadka deegaankaasa ay isku dileen oo mid la dilayba oo halkaa uu ku dhintay mid kamida labadii nin ay isdishay arrimo la xidhiidha xagga uun doorashada un bay ahayd laakiin weli kama hayno wax tafaasiila ama war dheeraada ilaa iyo hadda
dhanka doorashada iyo qaabka aada wax u dooranaysaan iyo dadka aada dooranaysaan waddanka systemkiisu muddaba wuu isbedelay oo hadda dad badan baa la dooranayaa marka bal tafaasiil naga sii dadka aada dooranaysaan tiradooda iyo iyo mas-uuliyiinta ama madaxda iyo jagooyinka ay kala hayaan
ha maxamedow dadka la dooranahayo waa leebelo kala duwan ilaa lix qof baa qof kasta ayuu dooranayaa wadanka maxaa yeele wadanka hadda shantii sane udambeysay nidaam cusub oo doorasho iyo system doorasho iyo dastuur cusub baa ka jiray marka laga bilaabo county reebka ama golaha deegaanka ee countiga oo baarlamaan ahaan uxisaabsan baarlamaanka deegaanka ee countiga ah ilaa iyo heer madaxweyneha la dooranahayaa lix qof wey marka marka la dooranahayo marka dadka la filahayo inuu inuu codkooda natiijadooda ay usoo horbaxdo waa dadka oo deegaanka baarlamaanka county reebka la dhaho ee baarlamaanka xubnaha baarlamaanka deegaanka ah weeye ama m c a loo yaqaano marka dadkaasaa la filaya ilaa caawa fiidkii oo kale wixii doorashadu markay gabagaboodo codbixintu lasoo xidho goobaha doorashada in lagu dhawaaqo natiijada la ogaado kuwa ugu horeeya waa kuwaas waxaa kaloo iyaga laftooda la filahayaa in isla caawa hadduu ilaah yidhaahdo natiijadooda la ogaado dadka oo baarlamaanka usoo baxaya iyo dadka sanatayaasha usoo baxaya iyaga laftooda leveladaas in la ogaado iyo xataa gavanaha wadanka countiga aan aan dhaho intaasba in la ogaado ilaa caawo ilaa beri subax ugu dambeyn yay u badan tahay laakiin waxaa la filahayaa doorashada madaxweynaha ama natiijada ku dhawaaqida madaxweynaha inay yar wakti qaadato hal maalin ama laba maalin oo kale waa dhici kartaa
aada iyo aad jawiga meelooyin meelaha aad ka ridaysaan sida hadda aan dareemayo wax badan waxay u baahan tahay tabaabushaysi fara badan dadku say kusoo gaadhayeen eriyooyinka dad badan baa meelo badan ka yimaada laga yaabo nairobi see lagu soo gaadhaya meelo hees laga kala imanayay markii meelaha tuulooyinka noocaas oo kalea la tegayo ha dadku waa waa meelahan waxaa lagu yimaadaa inta badan waa un baabuur gaadiidka la isticmaalo ee lagu tegayo runtii waana gooba dee qaarkood meelana waa magaalooyin waaweyn oo wax walba iska sahlan yihiin goobana waa goobo tuulooyin ahoo fogfog marka hadda meelaha aan joogno o kale waa eryo eriyo fogfog weeye marka waa xun la kiraysanahaya un baabuur unbaa la kiraysanahaya ama baabuur yaroo gaara ha ahaato ama baabuur basasa ha ahaato dadka loo kiranhayo si guud ahaana marka adugu si guud baabuurtaa unbaa la aadayaa maxaa yeele qof kasta waa waa waa qasab inuu joogo oo cod codaynahayo goobta uu ka codbixinahayo waa inuu joogo ba si uu uga codbixiyo halkaa baabuurtaa marka ma kuwii kambaynka dadka la dooranayo kuway dadka ku qaadayeen ba mase waa kuwo qofku isagu ama guruub guruub iyagu ay isaga kiraysanayaan dadku
maya inta badan dadka gaadiidka lagu geynahayo goobaha doorashooyinka waxaa bixinahaya si gruub gruub aha loo tegahaya waxaana bixinahaya oo kaameynkaas iyo hawshaasi wada oo kharashka inta badanna bixinaya dadka loo codaynahayo ee doorashada loo ridahayo dadkaasaa inta badan heer kastaba ha ahaatee dadkaasaa baabuurta kireynahaya oo bixinahaya
n n si guud ahaaneed eh, jawiga meesha aada joogtaan n n eh, tuulada ah ama eriyooyinkaasi maadaamaad magaalooyin ka timaadeen maxaad aad kala adihiin halkaas oo kale oo magaalooyinka ka- ka timaadeen iyo s- dareenka farqiga u dhexeeya jawiga iyo maxaad dareemaysaan oo wanaaga sida hawada iyo na- n- neecawdayna maraysa ama maxaad la adihiin sida n waxyaabo fara badan oo magaalooyinka aad ku haysateen ha maxamed waa kala duwan yihiin dee magaalo caasimada oo laga yaabo inaad wax walba ka helahayso iyo meel tuulo oo fog oo laga yaabo inay xataa hawadeeda iyo jawiga aada u kulul yahay hadda anagu meesha aan joogna sarif aad bay u kulushahay hawadeedu Eh, hase yeeshee dadku waxa ugu fiicana hadda uu dadku haysta eriyooyinka inta badan iyo tuulooyinka waxa weeyaan inay biyo inta badan haystaan oo hadda biyo la-aan badan ayna ka jirin maadaama eriyada aada u kulushahay dadkuna uu fara badan yahay Eh, iyaga masquulihii iyo maadaama dad meesha ay goob yar tahay iyo tuulo yar dadkuna ay aada ugu fara badan yihiin oo joogaan laakiin masquulihii baa laga yaabaa inay waxoogaa deel cidhiiri galaan laakiin eh, biyuhuna waa fiican yihiin wax walbana waa fiican yihiin Eh, dadkuna inta badan waa kusoo talagaleen En, inta badan dukaamadii adeegiyo qofku wuxuu u baahnaana waa laga helaa dhibka keliya laga yaabo inuu jiro waxaa xagga eh, networka ama ama xagga telefoonadii iyo internetkii iyo xaggaasaa laga yaaba inuu xoogaa qofku uu ka dareemo eh, cidhiidhi laakiin inta kale oo dhan inta badan eh, wixii qofku u baahnaa waa iska waa waa waa laga helayaa inta la joogo si kumeel gaara goobaha laga codeynayo tuulooyinka kaasi wuxuu ahaa muxsin raabi saxafi madax bannaan oo isagoo jooga eriyada sarif ee dhanka wajeer countiga ah aan ka waraysanayay isagoo lafahaantiisu halkaa u tegey inuu ka codeeyo muxsin waad mahadsan tahay adaa mudan maxamed
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali